Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Bare oo ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka maamulka gobolka Banaadir ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nadaafadda deegaanka islamarkaana ka fogaadaan isticmaalka bacaha oo dhowaan laga mamnuucay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa sheegay in isticmaalka bacaha dhibaato ku tahay dadka iyo deegaanka loona baahan yahay in loo hoggaansamo awaamirta dowladda si uu dalku u gaaro horumar la taaban karo.
arrinta nadaafadda magaaladeennu xoogaa waa ku liidataa runtii jidadka waa la dhisaa waa la qurxinayaa laakiin dee bulaacad baan ku shubaynaa waan ku daadinaynaa bacdaan iska tuuraynaa oo aan rajaynayo in loo hoggaansamo amarkii ka soo baxay xukuumadda oo ah in la xarimay bacaha ama la mamnuucay in bacahaas dalka la keeno lagana ganacsado arrintaas waxay keentaa nadaafad darro waxay keentaa cudurro ku dhaca dadka iyo xoolaha intaba marka in aan adkayno oon u hoggaansanno ayaa loo baahan yahay waxaan u baahannahay sideenaba inaan iska bedelo dhaqanka ah in qofka soomaaliga intuu wax gacantiisa ku qaado inuu bannaanka iskaga tuuro waxaan rajaynayaa maamulka dowladda hoosena inay ku dadaalaan in dadka meelaha loo dhigo meelaha deskbink waxyaabaha ay ku tuuraan oo ay hooyada kaso ka soo bixisay orda hooyo qashinka iga soo tuur intay dhahdo canuguusan iskaga tuurin meesha ugu soo horraysee inuu garanayo meel la geeyo oo la dhigo inuu garanayo oo aan ka dheerayn marka in arrintaa la adkeeyo ganaax laga soo saaro magaalada nadaafadeeda aan ilaashano waa laga maarmaan dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maamulka gobolka banaadir kula dardaarmay in ay xakameeyaan looda magaalada oo uu sheegay in ay dhibaato ku tahay dhirta bilicda waxaa hadlaysa nadaafad darrada waxaan hoos uga aada ugu xariiqayaa inaynu dhir beerno oo magaaladan aan dhirta ku beerno waa magaalo ay fududahay in dhirta lagu beero inkasta oo wasaaradda deegaanku ay ka sheegato wasiiraddu dhahday lo-aa cuntay lo-aa cuntay oo wixii geedkii la taagaba ay xooluhu ay sii cunayaan laakiin bal in farsamo un loo helo inta la isugu tago dadku waxaa laydhaha cirkaa way toli karaan haddii ay talo isku darsadaan eh in balxal loo helo xoolaha ee dhibka ku haya bilicda magaalada meel walbana iska fadhiya waxaa weeye haddii dhirta la beerana cunaya jajabinaya ayadana in xal laga gaaro aada iyo aad bay ay u wanaagsan tahay oo arrintaasna waa caqabad jirta runtii oo ay tahay ina la ilaaliyo dhowaan ayay ahayd markii ay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waamiir ka soo saartay isticmaalka bacaha